madaxweynaha uu og yahay kun iyo sagaal boqol lixdanki ma joogno labada kun iyo lix iyo tobanaan joognaa sababtii aan dagaalkan sokeeye aan u galnayna waxay ahayd annagoo dastuur leh ayaa dastuurkii lalaalo oo lagu tuntay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii wixii ka dambeeyana dictatoriya lagu bilaabatay iyo awood amartaaglayn tii hadduu rab inuu nagu celiyana horta cid ka yeelaysa ma ma jirto sharcigaas iyo dekreetaas lasoo seena inaba sharci ma ah meel ay sharci ka tahay ma jirto dastuuraan leenahay dastuurkeena wuxuu leeyahay waxaan ku salaysan nahay kala baxsanaanta ama ama ama kala gooni uqaadka awoodaha saddexda ah oo mid walbaba midka kale inuu karboono ku daara ay tahay oo ah fulinta sharci dejinta iyo garsoorka weliba sharci dejinta oo baarlamaanka iyo garsoorka shaqadooda ugu weyn waxay tahay inay karboono ku daaraan fulinta oo ah war waddankan ammaanada lagaaga dhigay sidii la rabay maku dhaqaysaa mise ku dhaqi maysa haddaa ku dhaqi weysa sharciga kama weylin marka maanta horta nasiib darro waayo waana maalin mugdi ah waa runti soomaalina maray ka shaqaynaysaa haddaan la qabanin arrintan maxaa yeelay xasan sheekad wuxuu isku bedelay boqortooyin isku bedelay yani madaxweyne dastuur ku dhisan isuma haysto runti wuxuu ka xadgudbay boqol iyo sagaal oo oo oo oo oo boqol iyo sagaal ah weliba xar qaybta lixaad oo sheegayso habka lagu keeni karo garsoorka wuxuu kale qodobka sagaashanaad oo qeexaya awoodda madaxweynaha waxaa ku jirto laleeyahay ku jirto madaxweynaha inuu magacaabi karo garsoorayaal markii ay usoo jeediyaan markay usoo jeediyaan magacyo u keenaan guddiga adeega garsoorka marka meel ay uga jirto madaxweynaha wax magacaabi kara ka qaadi kara ma jirto waa waa waa waa waa khayri dastuuri mua dastuurka ma waafaqsan sharciga ma waafaqsan waxayna waxay noo wadaa hadda dictatoriya cusub noo wadaa